ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida ah oo maalin kasta marka laga rabo jimcaha aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa labiyo labaatanka bisha rawdaan sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada maanta oo sabtay ah barnaamijka aad ku dhegaysa doontaanna waxaa ka mid ah maamulka yuhuudda oo duqeeyey saldhigya ku yaalla gudaha waddanka suuriya maraykanka oo mar kale duqaymo ka fuliyey waddanka yemen ciidamada suudaan oo kooxda r s f kala wareegay qasriga madaxtooyada oo ay muddo dheer haysteen ruushka oo sheegay inuu burburiyey kudhowaad konton diyaaradood oo lagu soo weeraray halka ay dad ku dhinteen weerar ka dhacay gudaha waddanka yukrain qabsashada shiinaha iyo ruushka ah ee ganacsiga tuunis oo uga sii daray xaaladda dhaqaale ee waddankaas sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysa doontaan xalqada siddeed iyo tobanaad taxaanihii guulisadayaashii islaamka ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
الذي أسرى عرفت الله في النجوى في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله waa hagaag qodobadaas oo idilka hordhow ayaan soo gudbi doonaa insha allah balse aynu ku bilownaa xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafaddu waxaana soo jeedinaya moxamed sheekh cali aad baad u mahadsan tahay haashim cabdinaasir ramadaan mubaarak ayaan idiin leeyahay adigayo dhegaystayaasha maamulka yahuudda oo duqeeyey saldhigyo ku yeela gudaha suuriya taliska ciidamada maamulka yahuudda ayaa galabnimadii shalay ku dhawaaqay inuu duqeyn dhanka cirka la beegsaday xerooyinka yahuudda beegsatay ayaa ku kala yaala magaalada tadmur iyo bartamaha waddankaasi ilawareedyo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in laba askari ay ku dhinteen duqaymahan halka maamulka yahuudda dhankiisa uu baahiyey muuqaal muujinaya duqaynta iyo sida ay u dhacday waxaa muuqanaysa in yahuudda ay raadinayso fursad marmarsi ay kaga dhiganayso duulaanka ay kusoo qaaday dalka suuriya taasoo laga dheehan karo tallaabooyinka isdabajooga ee ay qaadayaan ciidamada cadowga yahuudda ciidamada cadowga sahayanada yahuudda ayaa xoojiyey goodfarada guracan iyo duqaymaha bahalnimada ay ka geysanayaan dalka suuriya ee dhaca dhulka barakaysan ee shaam aadaafta ay dhibaatooyinkan idil u geysanayaan ayaa ah inay gumaysi dadban iyo mid toos ah geliyaan waddanka suuriya oo shacabkiisa iska dulqaaday hiryada gumaysiga kadib markii ay xilfaha u laabeen maamulkii dhiigacabka ah ee hogaaminayay bashaar al asad dhinaca kale maraykankaoo mar kale duqeyn ka fuliyey waddanka yemen maalintii shalay oo jimce ahayd koob iyo labaatanka ramadaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan koob iyo labaatanka bisha maars oo sanadda laba kun shan iyo labaatanka waxaa dalka yemen ka dhacay duqeyn ay fulisay dowladda maraykanka taasoo ka dhacday gobolka sacda ee dhaca waqooyiga waddanka yemen waana meelaha ugu badan ee martigeliya duqaymaha ciidamada cirka ee maraykanka duqeynta ayaa ka dhacday deegaanada ay dalka yemen ka maamulaan maleeshiyaadka taagta daran ee xuutiyiinta ayaa warbaahinta taabacsan maleeshiyaadka xuutiyiinta waxay shaaca ka qaadeen in duqeyntu si gaara kaga dhacday magaalada saaqeyn ee dhacda galbeedka gobolka sacda ilaa iyo haatan ma aysan bixin tafaasil dheeraada oo ku saabsan duqeyntan xukuumadda washington ilaa iyo haatan kama aysan hadlin duqeyntan ay ka geysteen gudaha dalka yemen xuutiyiinta ayaa sidaan oo kale horay galabnimadii khamiista u sheegay in duqaymo uu fuliyey maraykanka ay ka dhaceen xudayda iyo sacda ee waddankaasi duqaymihii dhacay maalintii khamiista ayaa ku soo aadaya afar iyo labaatan saac kadib markii donald trump madaxweynaha cajuuska ee maraykanka uu sheegay inuu gebi ahaanba yemen ka tirtirayo maleeshiyaadka xuutiyiinta halka kooxda oo ka jawaabtay warka ka soo baxay trump sheegtay inuusan waxba ka bedelaynin halkaasi weerarada ay la beegsanayaan maamulka yahuudda oo arrinta uu la gaamilayahay maraykanka tan iyo maalintii sibtida duqaymo uu maraykanka ka fuliyey dalka yemen ayaa waxay warbaahintu sheegaysaa inay ku nafaayeen dad kor u dhaafaya saddex iyo konton ruux ayna ku dhaawacmeen in ka badan boqol qof geeska kale ee ciidamada suudaan oo kooxda r s f kala wareegay qasriga madaxtooyada oo ay muddo dheer heesteen kadib dagaalo xoogan oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada al khartuum ee caasimadda waddanka suudaan waxay taliska ciidamada dowladda suudaan shalay ku dhawaaqeen inay kooxda nafla cariga ah ee r s f kala wareegeen aqalka cad ee madaxtooyada ee looga rimiyo dalkaasi oo in muddaha gacanta ku hayeen afhayeen u hadlay ciidamada suudaan ayaa shaac ka qaaday inay la wareegeen goobo dhaca bartamaha waddanka suudaan meelaha uu tibaaxaya afhayeenka waxaa ka mid ah oo ay gacanta ku dhigeen suuqa alcarabiya iyo dhismaha qasriga jamhuuriga kooxda aresaf oo dhankeeda arrintan ka hadashay waxay gaashaanka u daruurtay inay ku sugan yihiin hareeraha aqalka cad ee madaxtooyada looga rimiyo dalka suudaan dagaalkana uusan weli faraha ka badnayn eelwareedyo ayaa dhankooda sheegay in kooxda aresaf ay dib ugu gorteen dhismaha madaxtooyada islamarkaana ay u jihaysteen goobo kale oo ka mid ah caasimadda waddankaasi ee al khartuum isku soo wadaduubee labada dhinac ee ku diriraya waddanka suudaan ayaa mid weliba doonaya inuu qabsado dhul hor leh taasina waxay keentay in dadka shacabka ah ee birmigeedada ah ay galaan xaalado halis ah oo dhanka nolosha ah sida dumarka carruurta iyo waayeelada kuwaasoo qaarkood sababay inay noloshooda ku waayaan dagaalka ka holcaya waddanka suudaan ugu dambayntii ruushka oo sheegay inuu burburiyey ku dhowaad konton diyaaradood oo lagu soo weeraray halka ay dad ku dhinteen weeraro ka dhacay gudaha yukrain wasaaradda difaaca ee dowladda ruushka ayaa maantoo sabti ah war ay soo saartay waxay ku sheegtay in ay ka hortagtay toddoba-iyo afartan diyaaradood oo daroonis ah oo ay ku soo weerartay xukuumadda yukrain diyaaradaha ay xustay wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa xalay ku burburay goobo kala duwan oo ka tirsan waddanka ruushka waxayna bayaan ay ku baahisay baraha internetka ku sheegtay dowladda ruushka waxay intaas ku dartay hadalkeeda in gebi ahaanba ay ka hortageen diyaaradaha nidaamkooda difaaca hawadana oo ku guulaystay war ka soo baxay dhanka dowladda yukrain ayaa lagu sheegay in shalay galab xukuumadda moscow duqaymo ka fulisay gudaha waddankaasi ay ku dhihinteen shan ruux kuwaasoo laba ka mid ah lagu dilay magaalada zabrujiya oo ah magaalo istaraatiiji ah oo dhacda koonfur bari ee waddanka yukrain halka saddex kalena ay ku dhinteen waqooyi bari dalkaasi ilaa iyo haatan waxaa muuqanaysa in dowladda maraykanka ay ku guuldaraysatay inay xabadoojin kala dhex dhigto dowladaha yukrain iyo ruushka maadaama weeraradooda xargaha goosta ee u badan weeraro celiska ay si laba jibaarmeen labada dhinacna ay isku geysanayaan khasaarooyin kala duwan oo aan xaddi lahayn dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa xubinta qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbino qodobada ugu muhiimsanaa ee qoreen saxaafadda aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo haashim cabdinaasir
عرفت الله بالنجوى بالنجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى
waa hagaage qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana muddo ku siman saddex iyo labaatan sano ayuu rasuulku sala allahu calayhi wasalama waday faafinta dacwada islaamka isagoo adeegsanaya seef iyo sinaan labadaba waxaana madarasadiisa ka soo aflaxay kumanaan saxaabo ah oo ahaa jiil fariid marla arag ah kuwaasoo iyaguna dhankooda barbaariyey jiil wax badan ka shabahayey haddaba si aan u waarino halyeynimada iyo haldoornimada ay ku tilmaamnaayeen jiilkaasi si gaar ah marka laga hadlayo jaanibka jihaadka iyo halganka ayaannu diyaarinay taxane aan ugu magac darnay guulsidayaashii islaamka kaasoo ku baxaya barnaamijka dhacdooyinka dunida inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ku soo dhowaada xalqada siddeed iyo tobnaad ee taxanahan oo uu halkan ka soo jeedinayo walaalkayna cabdallah mukhtaar
taariikh ibnu siyaad wuxuu sanadkii kontonaad ee hijriyada ku dhashay deegaan lagu magacaabo kanshalah oo ka tirsan dalka aljeeriya wuxuu ka soo jeedaa qabiilka lagu magacaabo nafsa oo ka mid ah qabaa'ilka barbarka taasoo ka dhigan inuusan ahayn nin carab ah si la mid ah carruurta muslimiinta wuxuu taariikh ibnu siyaad ku soo koray tarbiyo wanaagsan oo toosan waxa uu yeeraantiisa bartay qoraalka iyo qur-aanka kariimka isagoo xifdiyey qaar ka mid ah axaadiidta nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam isagoo dhalinyaro ah ayuu taariikh ibnu siyaad ku soo biiray ciidamada muslimiinta uu hogaaminayey muusa ibnu nusayr oo ahaa waaliga waqooyiga afrika wuxuuna kala qaybgalay dagaallo waaweyn iyo futuuxaad ay muslimiintu soo hooyeen muuse ibnu nusayr oo ahaa nin u kurgala raggiisa rag aqoonna ahaa ayaa durbo ishiisu waxay ku dhacday taariikh ibnu siyaad iyo firfircoonidiisa durbaba wuxuu amiir uga dhigay ciidanka safka hore ee howshoodu tahay saaminta iyo kadinta cadowga waxay tani u ahayd taariikh ibnu siyaad fursad dahabi ah oo uu mahaaraadkiisa dagaalka ugu adeegi karo islaamka kuna noqon karo shaqsiyad qayb ka qaata jaangoynta go'aanada masiiriga ah ee quseeya jabhadda maqhribul islaam marka laga hadlayo guud ahaan magaalooyinka maqhrib waxaa muslimiintu ku adkaatay magaalada sabta oo ay furan kari waayeen maadaama ay dacalka ku hayso badda go'doonkuna aanu wax badan ka dhibaynin muusa ibnu nusayr ayaa magaalada danja oo u dhow sabta wuxuu waali uga dhigay taariikh ibnu siyaad isagoo uga tegay ciidamo gaaraya sagaal iyo toban kun oo mujaahid oo u badan berberiyiinta iyo rag tiro yar oo carab ahaa si ay muslimiinta u baraan diinta islaamka waxaa taariikh ibnu siyaad amar lagu siiyey inuu ka warhayo dhaqdhaqaaqa magaalada sabta fursadda ugu horraysa ee uu helana uga faa'iideeyo muslimiinta muuse ayaana ku noqday magaalada alkhayrawaan oo ahayd xarunta walaayada galbeedka iyo waqooyiga afrika dacalka kale ee badda mediteraneanka waxaa ka talinayay boqor lagu magacaabo ludriiq oo ay aad u nacbaayeen dadkiisa dadka reer andulus ayaana maqlay cadliga muslimiinta waxayna ku fakareen inay ninkan talada ka tuuraan arrinkaasina muslimiinta u kaashadaan taariikh ibnu siyaad ayaa waxaa soo gaaray fariin ka socota reer andulus oo ka codsanaya inuu ka saacido sidii ay isaga dulqaadi lahaayeen ludriiq arrintan ayuu taariikh ka dhex arkay fursad ay kusii fidin karaan diinta islaamka kuna ballaarin karaan dhulka ay ka talinayso shareecada islaamka durbadiiba wuxuu fariin u diray muusa ibnu nusayr isagoo ku wargelinaya arrintan soo korortay iyo fursaddan dahabiga ah muuse ayaa ku soo jawaabay inay arrintani wanaagsan tahay balse marka hore uu diro ciidan sahan ah oo soo ogaada xaalka andulus iyo duruufaha ka jira wuxuu taariikh ibnu siyaad diray shan boqol oo askari oo ka mid ahaa ciidanka muslimiinta kuwa ugu ragsanaa wuxuuna amiir uga dhigay dariif ibnu maali doomihii ay raggani wateen ayaana badda ka gudbay sanadku markuu ahaa sagaashan iyo kowdii hijriyada waxayna si fudud ku galeen andulus iyagoo la soo laabtay qanaa'im iyo xogo muhiim ah wax dhibaato ahna ma soo gaarin tani waxay dhiirogelisay taariikh ibnu siyaad durbaba wuxuu u dardargeliyey diyaargarowga sanad gudihiisana wuxuu u dhaqaaqay dhanka andulus isagoo hogaaminaya toddoba kun oo mujaahid ayuuna ka gudbay badda waxaana uu saldhigtay buur loogu magacdaray wixii xilligaasi ka dambeeyey jabalu taariikh taariikhduna waxay ku beegneed shanta rajab sanadkii sagaashan iyo labaad ee hijiriyada wuxuu gudaha u galay dhulka andulus isagoo la wareegay walaayada jasiiradda cagaaran
خاض أمواج البحار سألوا ذات الصواري اسألوا عنا الصحاري نحن طلاب المعالي نحن رهبان الليالي لodriiq ayaa durbo maqlay ciidamada muslimiinta ee ka soo tallaabay badda wuxuuna diyaariyey ciidan gaaraya boqol kun oo askari daariq ibnu siyaad ayaa fariin u diray muusa ibnu nusayr isagoo ku wargelinaya halka uu xaalku marayo kana codsanaya in gurmad ciidan uu u soo diro waxaana si deg deg ah u soo gaaray shan kun oo askari taasoo tirada guud ee ciidamada muslimiinta ka dhigaysa laba-iyo toban kun oo mujaahid meel lagu magacaabo waadi barbaad oo ka tirsan andalus ayaa waxaa ku kulmay ciidamada gaalada iyo kuwa muslimiinta halkaasina waxaa ka dhacay dagaal adag oo siddeed maalmood oo xiriir ah socday ugu dambeyntiina waxay guushu raacday muslimiinta lodriiqna waxaa la waayey meel uu jaan iyo cirib dhigay wararka qaarna waxayba sheegayaan in lagu dilay dagaalkaas guushan weyn kadib wuxuu daariq ibnu siyaad sii watay shaqadiisa si fudud ayuuna ku furtay magaalooyin waaweyn oo taariikhi ah oo ay ka mid yihiin qurduba qarnaada ilbiira maalaqa iyo dhulaydalah oo ay ahayd caasimada andulus
أجمل بقعة بقعة قامت بها الشعراء والكتاب
mar kale daariq wuxuu u diray muuse fariin uu kaga warbixinayo guulaha uu soo hoyey kuna codsanayo inuu gurmad u soo diro waxaana alqayrawaan ka soo dhaqaaqay ciidamo siddeed iyo toban kun ah oo uu hogaaminayo muuse ibnu nusayr labadan hogaamiye ayaa ku kulmay magaalada dhulaydala waxaana nasiino kadib ay sii ambaqaadeen futuuxaadka magaalooyin waaweyn oo ay ka mid tahay barshiloona ayayna furteen sidaas ayuuna islaamku ku saldhigtay andalus guulihii waaweynaa ay andalus ka soo hooyeen kadib waxay labadan hogaamiye u laabteen dimishiq wixii markaas ka dambeeyeyna magaca daariq lama maqlin waxayna u badan tahay inuu halkaas ku geeriyooday wuxuu ahaa hogaamiye casiimo badan raaxada ka doorbiday inuu u adeego islaamka taariikhda hogaamiyaashii halyeyada ahaa wuxuu ka galay mid ka mid ah albaabada ugu ballaaran alle ha u naxariisto jannatulfirdowsana ha geeyo
waa hagaage weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida ah oo idinkaga imaanaya warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan qabsashada shiinaha iyo ruushka ee ganacsiga tuunis oo uga sii daray xaaladda dhaqaale ee waddankaas ka jirtay waxaana ah warbixinta soo jeedinaya moxamed ciise isku dheelitirka ganacsiga tuunis waxa uu la kulmayaa hoos u dhac weyn oo kasii darayay bilihii ugu horreeyey ee labada kun shan iyo labaatanka kaas oo labalaabmay marka la barbardhigo isla muddadaas sanadkii hore waxaase si guud saameeyey ganacsiga aan dheelitirnayn ee shiinaha iyo ruushka xog uu soo saaray macadka tirakoobka ee dowladda ayaa muujiyey in hoos u dhaca ganacsiga tuunis uu kor u kacay in ka badan hal dhibic laba bilyan labadii bilood ee ugu horreysay labada kun shan iyo labaatanka marka la barbardhigo ku dhowaad eber dhibic lix bilyan intii lagu guda jiray sanadkii hore ganacsiga ay isweydaarsanayaan tuunis iyo shiinaha ayaa waxaa ku yimid hoos u dhac ka badan saddex milyan oo dollar waxaana ku xiga ruushka oo ku yimid hoos u dhac in ka badan hal dhibic lix bilyan oo dollar taasoo beddelkeeda ganacsiyadaani waxay diiwaangelinayaan lacago dheeraad ah oo ay la kulmayaan qaar ka mid ah waddamada yurub iyo maraykanka faransiiska ayaa kaalinta koowaad ka galay liiska waddamada ay tuunis ka hesho dakhli dheeraad ah oo dhanka ganacsiga ah kaasoo gaaraya ku dhowaad hal dhibic toddoba bilyan oo dollar waxaana kusoo xiga jarmalka oo la kulmay in ka badan eber dhibic toddoba bilyan oo dollar halka maraykankana uu galay kaalinta lixaad isagoo helay lacag dheeraad ah oo ku dhow toddoba boqol oo kun oo dollar taas beddelkeeda tallaabada tuunis ay ku doonayso inay ku gasho suuqyada shiinaha iyo ruushka ee ganacsiga ayaa dhalisay muran ka dhashay saameynta ay ku yeelanayso waddankaas kaas oo ku jira xaalada dhaqaale oo adag isagoo ka hadlaya mowduucan brofesor ku takhasusay dhaqaalaha oo lagu magacaabo zuheyr al halaawi ayaa aaminsan inuu hoosudhac ganacsi ee soo kordhay ee shiinaha kaas oo kor u dhaafaya saddex bilyan oo dollar oo si xun u saameynayo dheelitirka maaliyadeed ee tuunis alhalaawi ayaa sheegay in hoos u dhaca ganacsiga shiinaha iyo ruushka uu noqday culays dheeraad ah oo ku wajahan xaaladaha dhaqaale ee awalba khalafsanayd marka loo eego tirooyinka naxdinta leh taasoo dhalinaysa su-aasha ah tuunis dhab ahaantii ma ka faa'iidaysanaysaa iskaashiga ganacsi ee ay la leedahay labadan dal misna heshiisyadani waxay u adeegaan danaha hal dhinac oo keliya waxa uu sharaxay in shiinuhu uu hadda yahay mid ka mid ah shuraakada ganacsiga ee ugu muhiimsan tuunis laakiinse xiriirkiisa uu waayey isku dheelitirkii loo baahnaa waxa uu ku nuxnuxsaday rofesor in tuunis ay shiinaha ka soo dhoofsato tiro badan oo ah alaabooyinka macaamiisha iyo warshadaha halka waxyaabaha ay iyadu dhoofinaysana ay yihiin kuwa aad u xadidan al-halaawi ayaa tilmaamay in dheelitirla'aanta ay soo horseedayso hoos u dhac ganacsi ee sii ballaaranaya islamarkaana wiiqaya warshadaha maxalliga ah kuwaas oo isku arkaya in aysan la tartami karin badeecadaha shiinaha ee jaban isagoo intaasi ku daray brofesor kan in kusoo qulqulka badan ee alaabaha shiinaha ee suuqa tuunis ay si xun u saameynayso shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah maadaama suuqa ay ka buuxaan allaabo qiimo jaban oo ka timaada shiinaha taas oo dhulka la galaysa fursadaha shirkadaha tuunis ee soo koraya marka laga hadlayo ganacsiga ruushka halaawi waxa uu carabka ku adkeeyey in hoos u dhac ganacsi ee ruushka oo sidoo kale ka dhigan yahay laba daran mid dooro maadaama tuunis ay ku tiirsan tahay tamarta ruushka iyo soo dejinta alaabta ceeriin ee laga keeno dibadda taasoo ka dhigaysa mid u nugul isbeddelka qiimaha iyo xaaladaha suuqyada caalamiga isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yidhi cunqabateynta lagu soo rogay ruushka ee la xiriirta dagaalka adag ee ka socda ukrain waxay halis gelinaysaa xiriirka ganacsi ee waddamo badan la lahaayeen ruushka taasoo mustaqbalka saameyn xun ku yeelan karta sidaa awgeed brofesorka waxa uu ugu baaqay dowladda tuunis inay dib u eegis ku samayso heshiisyada ganacsi ee ay la gashay shiinaha iyo ruushka korna loo qaado wax soo saarka gudaha si loo xaqiijiyo dhaqaalaha dalka sidoo kalena loo xaqiijiyo dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu horumarinayo iskaashiga ganacsiga iyo raadinta suuqyada cusub ee dheelitiran guddiga kormeerka dhaqaalaha tuunis ayaa horey ugu digey sanadkii labadakunlabayolabaatanka hoosudhac ganacsi oo qoto dheer ee tuunis ay la leedahay shiinaha iyo turkiga iyagoo ku nuxnuxsaday inay ka qayb qaadanayaan hoosudhac keydka sarifka lacagaha qalaad ee dalka iyo khatarta wax soo saarka gudaha dhankiisa khabiirkan dhaqaalaha ee hishaam ayaa sheegay in hoos u dhaca ganacsiga tuunis uu yahay xaalad cusub oo soo korordhay balse ay ahayd xaalad horey u jirtay inkastoo dowladda tuunis ay dhowaan qaaday tallaabo ay ku dhimayso badeecadaha dibadda laga keeno sababa la xiriira awoodaha dhaqaale ee waddanka oo liita sidoo kale hishaam waxa uu sharaxay in isbeddelka uu si xun u saameeyey maalgashiga tuunis kaasoo hoos u dhacay in ka badan lix iyo toban boqolkiiba wax soo saarka guud ee gudaha sababtoo ah ku guuldareysiga in la keeno allaab ceeriin ayaa khatar weyn ku ah dalka tuunis ayaa sanadkan cusub wajahaysa bixinta deymo culus maadaama ay dib u bixin doonto ku dhowaad sagaal dhibic toddoba bilyan oo diinaar taasoo u dhiganta saddex dhibic tobaniyo afar bilyan oo dollar dhaqaalahaas oo ah deymo gudaha ah iyo siddeed dhibic afar bilyan oo diinaar oo u dhiganta laba dhibic toddobaatan iyo laba bilyan oo dollar oo deymo shisheeye ah dhammaan deymahan ayaa tuunis laga rabaa inay ku bixiso sanadkan labada kun shan iyo labaatanka dhinaca kale bishii luulyo labada kun saddex iyo labaatanka tuunis ayaa ku baaqday in la xaqiijiyo oo lakala saaro iskaashiga ka dhexeeya qaaradda afrika iyo kooxda b r i c s ee ay ugu horeeyaan shiinaha iyo ruushka tallaabadaas oo ay khubarada dhaqaalaha ku micneeyeen inay tahay dadaalka tuunis ay ugu jirto ku biirista kooxda khabiirka dhaqaalaha ee hishaam ayaa dhankiisa sheegay in isagoo arrintan ka hadlaya in tunis ay ku biirtay b r i c s ay ka dhigan yihiin been abuur weyn sababa dhowr ah dartood gaar ahaan wax soo saarka tunis ee boqolkiiba toddobaatan loo dhoofiyo wadamada ay shurakada ganacsiga yihiin oo ay ugu horeeyaan dalalka qaaradda yurub ayaa suuragal ka dhigaya in wax soo saarka loo weeciyo shiinaha ama ruushka waxa uu carabka ku adkeeyey in xiisada hadda ka aloosan bariga dhexe ay caqabad ku noqon doonaan tunis sidii ay u sugi lahayd saadka ganacsiga ay isdhaafsadaan dalalka aasiya waxaa xusid mudan in isu soo dhawaashaha tuunis iyo shiinaha uu gaaray meeshii ugu sarraysay kadib booqashadii madaxweynaha tuunis uu ku tegay shiinaha bishii mey ee sanadkii hore xilligaasoo ay heshiisyo iskaashi oo dhowr ah ay kala saxiixdeen labadan dal
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله